إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin qeybo ka mida magaalada muqdisho qarax ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gudaha magaalada baydhabo kula beegsadeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ku dhowaad toban qof ayaa ku dhintay dagaal habeenkii xalay ka qarxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dib ula wareegay gacan ku haynta deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug taliyihii hore ee qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka ayaa ka hadlay sababta ay ciidamada uga soo baxeen furumaha dagaalka ee gobolka mudug wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ayaa ka diday su-aalo laga weydiiyey asbaabaha ciidamada dowladda federaalka ay uga soo baxeen furumaha gobolka mudug haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qoryooley ayaa hadiyada ku wareejiyey ciidamada mujaahadiinta kadib munaasabad dowro loogu soo xiray oo loo qabtay haweenkaas walaayada islaamiga ah ee bay ayaa deeq xoolo ah guddoonsiiyey dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan qaybo ka mida gobolkaas dowladda federaalka ayaa maxkamad soo taagtay askar lagu eedeeyey inay dileen taliyahooda sidoo kalena ay soo faaruujiyeen furumaha dagaalka ee gobolka mudug waxaa dalka maraykanka lagu maxkamadaynayaa nin horay u dilay wadaad soomaali ah دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin qaybo ka mid a magaalada muqdisho waxaa ka waramaya mahad cubeyd
howlgallo kala duwan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ka fuliyeen gobollada banaadir baay iyo mudug haddii aynu ku bilowno gobolka mudug ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal kula wareegay magaalada xiinlibi oo hoos tagta degmada hobyo ee gobolka mudug waxaana halkaasi ku sugnaa askar ka tirsan dowladda federaalka intii uu dagaalku socday dadka deegaanka ayaa maqlayay jabaqda rasaasta iyo hugunka hubka la isdhaafsanayay ugu dambayntii dagaal kadib waxaa magaalada u haray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay gacankuhaynteeda magaaladan ayaa caan ku ah cusbada waxaana halkaasi ka xoogsada dad fara badan oo u shaqo taga waxayna ka mid tahay meelaha laga soo saaro cusbada ee ku yaala soomaaliya dhanka kale haddii aynu u imaano magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay askarta dowladda federaalku ku leeyihiin xaafadda al-naciim oo ku taala degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho dagaalkaasi waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen hal askari halkay ku dhaawaceen labo kale dhinaca kale qarax ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada baydhabo waxaana lala eegtay gaari cabdibile ah kaasoo ugu dambayntii halkaasi ku gubtay gaarigan waxaa la socday askar ka tirsan kuwa booliska maamulka koonfur galbeed waxaana jira khasaare soo gaaray maalmihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weerarada ay la beegsanayaan askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye gobolka mudug ayaa noqday meelaha ay sida firfircoon uga howlgelayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana toddobaadkan gudihiisa oo keliya laga soo saaray muuqaalo dhowr ah ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal habeenkii xalay ka qarxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax faahfaahino ayaa laga helayaa dagaalo xoogan oo dib uga qarxay magaalada beledweyne kaasoo ilaa hadeer ka soconaya magaalada dagaaladan ayaana u dhexeeya ciidamada maamulka hirshabeelle iyo kuwa taabacsan maamulka la magac baxay hiiraan state dagaaladan ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan ciidamada la magac baxay hiiraan state ayaana hadda gacanta ku haya xerada lamagala ee uu dagaalka ka socdo dagaalkan oo ah mid aan waxba la iskula harin ayaa bilowday xalay ilaa iyo haddana waxa uu ka socdaa afaafka hore ee xerada lamagalay halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamo taabacsan maamulka la magac baxay hiiraan state halka kuwa hirshabeellena ay bannaanka xerada ka joogaan dhanka kale maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu doonayaa inuu la wareego xarumaha maamulka gobolka hiiraan oo ay xilligan ku sugan yihiin maamulka la magac baxay hiiraan state oo kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle ee uu hogaamiyo cali guudlaabe waxaana arrintaasi ay hirshabeelle ku doonayso la wareegidda maamulka beledweyne ka horyimid ciidamo taabacsan hiiraan state oo xalay ilaa saaka diidan dagaaladan weli ka soconaya magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac sida aan wararku ku helayno dhimashadu waa sideed xubnood oo ah dhinacyadu dirirtu halkaasi ku dhex martay inkastoo khasaaraha rasmiga uu intaasi ka badan karo maadaama xilligan lahayn faahfaahino dhammaystiran maadaama uu dagaalku weli socdo waxaa isbitaalada yaala dad qaba dhaawacyo kala duwan kuwaasi oo la geeyay xarumaha caafimaadka ee magaalada ku yaala waxaana jira khasaare kale oo soo gaaray dadka shacabka oo rasaastu guryahooda ugu tagtay kuwaasi oo qaarkood dhaawacyo soo gaaray guud ahaan waxaa xiran maanta inta badan ganacsiga magaalada wadooyinka muhiimka ayaana lagu jaray dhagaxaan weli dhinacyada halkaasi dirirtu ku dhex marayso ma jirto wax dadaalo oo ku aadan sidii loo qaboojin lahaa oo waxaa jira mas-uuliyiin dowladda federaalk oo hurinaya dagaalka beledweyne kamana marna ciidamada shisheeye ee halkaasi saldhigyada kuleh oo ugu horeeyaan xabashida etoobiya iyo kuwa jabuuti oo qudhooda isaga baxay saldhigooda lamagalay kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaalka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dib ula wareegay gacan ku haynta deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug cabdiqaaliq macali cabdiweli ayaa ka waramaya
عدنا بأمجاد الهدى كي تشرقي فينا ازدهار عدنا ترفرف عاليا راياتنا بالانتصار نشدو بألحان muuqaalkan oo ay baahisay kataa'iba al ikhbaariyah ayaa waxa ay kusoo bandhigaysaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dib ula wareegaya magaalada bacadweyne ee gobolka mudug filimkan oo la daawan karo muddo daqiiqado ah ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo soo galaya magaalada bacadweyne iyo dadweynaha magaaladaasi oo soo dhoweynaya
نفوسنا في شوقها تهفو إليك بلا انتظار عدنا نفيك بوعدنا أحرار لا نرضى انكسار ونفوسنا في شوقها تهفو إليك بلا انتظار عدنا وفي قبضاتنا وهج الأسنة والشرار ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada amnigeeda sugaya islamarkaana u maxaadareynaya bulshadii ay usoo laabteen in muddo ah kadib qaar ka mid ah odayaashii soo dhoweysay ciidamada mujaahidiinta ayaa kasoo muuqanaya filimka isagoona dareenkiisa ku cabiraya sida tan farxad weyn oo maaragtay jawiga magaaladana waa degan yahay awal waxaa deganaa niman oo murjidiina oo gaala raac ah hadda waxaa noo yimid walaayada islaamiga ah aad baan usoo dhoweynay في شوقها تهفو إليك بلا انتظار عدنا وفي قبضاتنا وهج الأسنة والشرار muuqaalka qeybihiisa dambe ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo takbiirsanaya islamarkaana gubaya calankii ay ka sureen taalo ku taala magaaladaasi iyo ciidamada mujaahidiinta oo raayada tawxiidka ka suraya jawigana waxa uu ahaa sidan نزيل عن ذاك الربا أثر التوحش والغبار الله أكبر الله أكبر أنا على ذاك المسار ماضون ننصر ديننا وشعارنا ذاك الشعار بشراك عدنا يا وقار بشريعة الأعلى منار ciidamada dowladda federaalk ayaa cabsi daraaddeed iyo daryeel la-aan isaga cararay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka mudug kataa'ib al ikhbaariyah ayaa horey usoo saartay muuqaal ay kusoo bandhigayso ciidamada mujaahidiinta oo dib ula wareegaya magaalada camaara tanina waa magaalada bacadweyne oo isaga carareen maalmo ka hor والشرار ونزيل عن ذاك الربا أثر التوحش والغبار عدنا نقول وربنا أنا على ذاك المسار ماضون ننصر ديننا وشعارنا ذاك الشعار عدنا نقول وربنا أنا على ذاك المسار ماضون ننصر ديننا وشعارنا ذاك الشعار بشراك عدنا يا وقار بشريعة الأعلى منار عدنا ترفرف عاليا راياتنا بالانتصار
taliyihii hore ee qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka ayaa ka hadlay sababta ay ciidamadu uga soo baxeen furumaha dagaalka ee gobolka mudug warkaas iyo war kaloo ku aadan wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka oo ka diday su-aalo laga weydiiyey asbaabaha ay ciidamadu uga soo baxeen furumaha gobolka mudug waxaa ka waramaya muxsin xasan maalmihii iyo isbuucyadii lasoo dhaafay guutooyin iyo gaasas ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa iskaga baxayay deegaano iyo degmooyin dhaca gobolada bartamaha soomaaliya kuwaas oo ay gulufkii shareeca la dirirka ahaa ee uu horboodayay madaxweynaha waayeelka ah ee xasan sheekh ku tageen bilooyinkii dambe si aan kala qaad lahayn sufuufta ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda ayaa muquuranaya daadad baqdin carar ah ayagoona maalin waliba ka baxaya goob cusub oo ay saldhig ciidan ku lahaayeen firxadkan ciidan ee aanay meel u fayow jirin waxa uu fajiciso aan la fiirsan karin iyo foolkaanooyin anfariir leh ku noqday madaxda dowladda federaalka iyo kuwa macawiisleyda ee soo saxiixay qorshaha ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ayagoona afka furtay qayladhaanna faa'iido ka dayey xasan jaamici waa horjooga ka mid ah horjoogayaasha macawiisleyda iyo taliyihii hore ee qaybta labaatan iyo koowaad ee ciidanka dowladda federaalka waxa uu shaaciyey sababta ay ciidanka dowladda federaalka u noqdeen hal dhumay hal dhaan raacay iyo hal dhuumaaleysanaya wuxuuna yidhi dowladda federaalka waxa ay dayacday ciidamadii macawiisleyda ahaa iyo kuweedii ku sugnaa furimaha dagaalka daawo mushaar iyo daryeel ciidan intaba umay hurin dowladda federaalka ayuuna islamarkaa ku tilmaamay ballandarro iyo beenbadni ciddii ay uga wakiilka ahayd shaqadii ay wakiilka ka heed ayada in lagula xisaabtamo oo wax laga weydiiyo aniga laakiin shaksiyan markaan iska hadlo si tambareeriyahan toddobaas bilood ku jooga isdabaran ku jooga anoo marka askari ah oo shaqo kale ka badan aan lahayn inaan ciidan boqol nin iyo ka badan aan aniga aan meesha ku hayo iyo gaadiidkood iyo shidaalkood waxaan is leeyahay haddaan ku waayo iyo isxilqaamkii iyo dadaalkii markii xilka layga qaada kadib aan toddoba bilood aan ka sii shaqaynayo meesha haddaan ku waayo wanaag aan ku waayo ama ay dhasho maaragtay hadallo kale ay dhasho waa waa waa inaan waa inaan qofkii qaladka lahay iyo dadkii qaladka lahay aan la fiirin ee meelo kale lagu lugo oo wakhtigu dadka uga lumo waxaa ciidanka meesha ka soo saaray ballan xumo iyo ballamo la ysaga baxay iyo moraal xumo ka dhalatay ballan xumada la ysaga baxay waxaa u soo baneeyey ciidankiioo disbraal noqday oo ballan kasta oo la galayay laysaga baxaya oo telefoonada laisku dhegaysanayay jaamici ayaa sidoo kale ku calaancalay in laba sano ka badan aanu ciddiisa tegin xilli ay madaxda dowladda federaalka ee ciidanka dagaalka soo geliyey ku raaxaysanayeen mukeefyada magaalada muqdisho iyo anigoo laba sano iyo laba bilood reerahygii ilmahygii aan tegin intaas anoo ku dhibbanaa oo duur keliya ku jiray oo shaqadaydi iyo camalkayga duurkaas ay noqotay al-shabaab la dagaalankiisa ayaa abaalmarinteydu waxay noqotay in aniga la barbagaano in la aflagaadeeyo in lay dulmiyo oo aan horey aan duurka ugu jira teeri qaybi xaradheere waa ii dheeri laba sano iyo laba biloodaan duur ku jira waa daalay waxaan rabaa inaan saraakiishii iga wada dambeyday oo afar bilood gudahood ama laba bilood gudahood meesha timidna dhammaantood waa iska tagay way carareen inaan in furunta leenka wax laga weydiiyo dadka ku shaqada le in wax laga weydiiyo ee dad iska jiijiifa ee annagaa yeelayna annaga ka dhacayna iyo beenbeen aan waxba laga weydiin wax ay gacan ku hayeen iyo waxay hayeen midna aan la arag ha iska sheeganaya inta tagaan meelaha madaxtooyada inta tagaan annagaas annagaa hayna annagaa ka dhacayna dhahay been inay sheegayeena meesha ka cad hadday wax hayeen waxa la rabay waxay hayeen inay muuqato si kastaba ha ahaatee in ka badan toban deegaan oo dhaca gobolada bartamaha soomaaliya ayay iskaga firxadeen ciidanka dowladda federaalka xilli ay falanqeeyayaasha siyaasadeed tilmaamayaan fashillo waaweyn oo ay wajahayso dowladda xasan sheekh haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qoryooley ayaa hadiyada ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta kadib munaasabad dooro loogu soo xiray haweenkaas maxamed qaasim ayaa ka waramaya
dowradan oo soo qaban qabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey deegaan hoostaga degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose taas oo loo qabtay haweenka wax ka barta madarasada umusalama muddadii ay dowradan diiniga ah ee soconaysay waxaa ka faa'iidaystay boqolaal ka mid ah dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka dumarkan doorada qaatay ayaa gunaanadkii doorada waxay halkaas ku bixiyeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagalaan ragga furumaha hore ka jihaadaya waa kuwan qaar ka mid ah haweenka oo sharaxaad kooban ka bixinaya waxyaabihii ay halkan ay ku bixiyeen maalaalaha mujaahidiinta oo oo furunta jooga waxaa ugu talagalna inaa oo wax uhibayno hadiya u wadnaa waxaa ugu talna mujaahidiinta oo furunta joogaan waxaa kamid ah boqol iyo labaatan iyo sideed caagag labaatan iyo labo oo dimir ah waxaa kamid ah sagaashan koobab waxaa kamid ah konton iyo shan go waxaa kamid waxaa kamid ah saddex boqol oo irbid ah iyo duntooda iswataan labaatan iyo labo oo cirgo oo gaalada hadday jabaan oo lagu soo xerxeraayo intaas ugu talagalnay umu cabdiraxmaan degmada qoryooley doorada waxaan ku qaadan walaalaha mujaahidiin deeq aan ku deeqna inay ku furaan ugu talagalnay doorada casharo qur-aan kariim waa kaa dadkiina darsada dhiganayo waay musakoomay waxaan ku darsanaa codwala shabaab fiilayada islaamka waxaa leeyahay guuleysta oo ka go- afaray codowgiin insha allah anigana walaalo mujaahidiina garab taaganaan nahay kama suuli doono inaan soo diyaarina ubudkeena iyo nafteenaba dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay marar badan sidan oo kale u bixiyeen agabyo kala duwan kuwaas oo ay ugu talagaleen ragga furumaha hore ku sugan walaayada islaamiga ah ee baayi ayaa deeq xoolo ah guddoonsiisay dad masaakiin ah warkan waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abu muslim iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaanka oo ah bisha sadaqada iyo guud ahaan khayraadka ayaa wilaayada islaamiga ah ee baay waxa ay xoolo u qaybisay dad masaakiin ah waayeelo oo aan waxba aan u haysan kuwaas oo qaarkood araggooda aad u liitay halka qaar kalena ay curyaan yihiin maamulka wilaayada ayaa qof kasta oo ka mid ah dadka danyarta ah siiyey shan neef oo ari ah ugu horeen waxaa munaasabadii xoolaha lagu guddoonsiinayay dadkani danyarta ah ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga baay sheekh xamsa abujacfar isaga oona ka warbixiyey gurmadka ay gaarsiiyeen dadkani ducafada ah bismillaah dad masaakiin ah oo dhowr qofood ah oo runtii aan isku aragnay gudaha degmada buulfullaay ayaa waxaan siinay madkiiba wuxuu u helayaa shan neef insha allahu tacaala waxaan ugu talagalnay dadkaas masaakiinta ah inay kaalmo ka dhigtaan waa wax iska yar aad aada u yar haddana dee gacanta wixii ay markaa heli karta ayay dhiibaysaa odayaashan waayeelada muxuu ahaa toddobaatan jir iyo siddeetan jir u dhexeeya waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu wax weyn ugu dhigo ayagana markaasi ducadoodii iyo muxuu ahaa ilaahay subxaanahu watacaala camalka uu ku barakeeyo waa tii nabigeena u lahaa calayhi salaatu wasalaam hal tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum biducafaa'ikum marka waa ducadoodii oo mujaahidiintii iyo camalka jihaadiga intaba ilaahay subxaanahu wataala ay u baryayaan oo u ducaynahayaan marka ducadoodii in ilaahay subxaanahu watacaala islaamka uu ku garab istaago ilaahay wax weyn
qaar ka mid ah dadkii la siiyey ariga oo ka waramaya dareenkooda iyaga oo u duceeyey wilaayada islaamiga ah ee baay dayow nuurow aado mursal fulaay noloshayda ilaahay xaggiis askayga laciifa beriga waxaan laciif aan ka hela ma arkaaye ishaan wax kama arki alligay oo mailo markas aan idhaa sida waxaan ku arkaa sida haddii idhaa waxaan cad mahaan wax kale ma arkay ilkihiina ma arkaayo wejigina ma arkaayo shan naf oo eri ah walayda gobolka isiisa mahad baan aaga hayaa farhaddayda boqolkiiba boqol waalag wadaayad waxaan uu da-oynaa inay xigmada ilaahay as u furo waxaas haastana wiil ee baara ilaahay as aga dhigo oo diinta ilaahayna ilaahay isku garab galo ibraahan nuurow aadan mursala jiisan ku magac dheeraha shan naf oo eri ah yalla isiiye ilaahay yaa mahadles walaayada isiise iyo alxamdulilah ilaahay inas kalaamay wax alla wax iu kaha gaaladan ilaahay aska jebi gaaladan ilaahay as jebi way hayaan wiil iyo walaal ilaahay koras ugu yaal waxay hayaan baar alla is ugu yaal ana toddobaatan iyo siyeedan jira dabka lamadan fira gacantan gubitaanka inta labaatan iyo shan waay intana labaatan iga gubi marka feerahan kama soo kaa kan hata dhar baarihi weyn kama soo qaadan kara waaliga waxaan ugu da-oyna dadka adduunya intaas ilaahay asi dadka adduunya hasaajtan wax barakale as ugu yaala wilaayada islaamiga ee baay ayaa dadka ay mas-uuliyadda ka saaran tahay u qabtaa howlo kala duwan dowladda federaalka ah ayaa maxkamad soo taagtay askar lagu eedeeyey dilka taliyahooda iyo sidoo kale inay soo faaruujeen furmaha dagaalka ee gobolka mudug mahad cubeyd ayaa ka waramaya maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka ayaa waxaa ka soo muuqday askar ka tirsan dowladda federaalka oo loo kala haysto eedo la xiriira inay ka soo baxsadeen furin dagaal iyo inay dileen ninkii u talinayey askartan ayaa tiro ahaan gaarayay ilaa sagaal askari toddobo ka mid ah waxaa lagu eedeeyey inay ka soo baxsadeen furin dagaal oo ay kaga jireen gobolka mudug gaar ahaan deegaanka bacadweyne oo ay haatan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dib ula wareegtay kana babanayso raayada towxiidka halka labada kalena lagu eedeeyey inay dileen ninkii u talinayey guutada ay ka tirsanaayeen oo lagu magacaabi jiray mustaf nuur suudi waxaa loo yaqaan xeerka ciqaabta ee ay dowladda federaalku isku xukunto ayuu sheegay nin ka mid ah maxkamadda ciidamada dowladda federaalka inuu dhigayo in askartan lagu kala xukumo dil toogasho iyo xabsi dhowr sano ah waxaa jira askar intan ka badan oo cabsi awgeed u soo baneeyey magaalooyinka camaara bacadweyne iyo masagawaay kuwaasoo ilaa iyo haatan aysan soo qaban dowladda federaalka askarta dowladda federaalka ee ku sugan mudug ayaa ka baxsanaya furimaha dagaalka sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa dalka maraykanka lagu maxkamadeynayaa nin horay u dilay wadaad soomaali ah faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar dalka maraykanka waxaa ka bilaabatay maxkamadanta nin dil u geystay wadaad soomaali ah kaas oo labada kun koo iyo labaatankii ku dilay dalka maraykanka dilkaani ayaa waxaa geystay nin amerikaan ah waxa uuna wadaad kula kacay afduub dhac isagoona intaa kadib dilay wadaadkan oo caan ka dhex ahaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada colombos gobolka ohio ee dalka maraykanka dilaagan oo lagu magacaabo john waldin oo ah ninka dilay wadaadka soomaaliga ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay dhammaan dembiyadii loo haystay sheekh maxamed xasan oo ahaa wadaadka la dilay ayaa waxa uu imaamka ahaa masjidka abu hureyra oo ku yaala waqooyi bari ee colombos soomaalida ku nool wadamada reer galbeedka ayaa waxay marar badan la kulmaan dhibaatooyin isugu jira faquuq iyo dilal ka dhanaa muslim naceebka kuwaas oo ay geysanayaan gaalada dhalatay wadamada ay ku nool yihiin warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa